deeqdan isugu jirtay raashin dhar iyo maacuun kana timid xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadanimo ee boqor salmaan islamarkaana loo wakiishay hay-adaha tadaamun iyo sodma ayaa la gaarsiiyey shan boqol lixdan iyo afar qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir qoysaska loo qeybiyey deeqdan ayaa waxaa saameeyey daadadka ka dhashay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho maxamed sheekh cabdi oo ka socday hay-adda tadaamun ayaa ka warbixiyey qaabka deeqdan loo qeybiyey halkaan oo ah degmada dayniile gobolka banaadir waxaan maantayda ku qaybinaynaa deeq macaawino ah oo looga jawaabayo fatahaadihii iyo roobabkii waxyeelada geystay oo ayaantii dhaweyta ka dhacay ka da-ay magaalada muqdisho gargaarkaasoo isugu jira raashin maacuun iyo dhar iyo teendhooyin isugu jira oo ay ka faa'iidaysanayso shan boqol lixdan iyo afar qoys ilaahay yaa mahad iska le waxaa gargaarkan ku deeqday xarunta gargaarka iyo arrimaha biniaadamtinimada ee boqor salmaan qaar ka mid a dadka loo qeybiyey deeqdan ayaa u mahad celiyey cid kastoo ka qayb qaadatay bixinta deeqdan boqortooydii na soo caabaysi raashinka sacuudi raashinka noo keentay kheyr allah siiyo waxay ilaahay usoo dhiibaya ayakana noo dhiibayaan ilaahay subxaana qaadirka waxaas noo soo cidnay waa helnay waa mahadsantii raashin adduunyo dhabal waana siiseen maanseedkeen iidaanka waxba maahan xanta shugur caalmiin
dadka roobka ka da-anahay oo baahida dhibaatada ka soo bogeen oo rafaad diindarra ku jiraan hadda raashanaana noo siiya alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay guul ha idin siiya dadka roobka da-annaha bac ma haysano alxamdulilah ilaaha mahadle walaalahayna hadda kisca cambuule ee wax waana siiyaan haddana ilaahay noo zaa'idiyo axsanta jisi kale walaal jir maasha allah deeqdan ayaa ku soo aaday xilli ay u baahnaayeen qoysaska loo qeybiyey maadaama ay da-ayaan roobab dadkana aysan haysan nolol maalmeed ku filan